العالمين والصلاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رsuuل اللahi صلى الله عليه وsلم walayaa halkan waxaan idinku soo gudbinaynaa muxaadaro magaceeda la yidhaahdo axkaam ziyaara oo inoo soo jeedin doona sheekh cabdinaasir xaaji axmed xafidahullah muxaadaradu waxay ka dhacaysaa masjidul hudaa magaalada laascaanood maanta ay taariikhdu tahay hijrigu bishii sagaalaad sagaalkeedii hadeerna shiiqi ayaan kusoo dhowaynayaa falyatafadal mashkuura من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد waxaynu insha allahu tacaala wax ka odhan doonaa mawduuca cinwaankiisu uu yahay axkaamu ziyaarati almaqaabir xabaalaha booqashadooda ama ziyaarashadooda axkaamta ku saabsan iyo axkaamtay leedahay ayaynu insha allahu tacaala kelimaad ka odhanaynaa mawduucaasoo runtii khata badani ka dhaco oo ziyaarada la ziyaaranayo xabaalaha waa laba nooc mid mashruuco ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala sharcigiisa ku bannaan oo nebiyullaahi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh uu sameeyey oo lagaga dayanayo iyo mid mamnuuco ah oo reeban oo dadka ahlubidaca ah ee kitaabkiiyo sunnaha khilaafsani ay sameeyaan dadku markaa inay iska kala iskaga kala dhex darsamaan loo baana ee waa in mid walba sideeda loo fahmaa ziyaarada sharciga ay maxay tahay ta aan sharcigayni maxay tahay aziyaara tacriifkeeda haddaynu u nimaadno ma'khuudun min zuurtuhu azuuruhu zawran wa ziyaaratan yani waa soo booqday weeye zuurtuhu azuuruhu yani waan booqanaya ama waan soo booqday ziyaaratan booqasho zawr haddii la yidhahdana waxaa weeye booqashada marka ah oo cid marka ad u imanayso ee aad u qasdinaysa inaad la kulanto ayaa ziyaara xagga luqada la yidhaha carabiga ah mufradkeeduna waa zaa'ir qofkaasi waa zaa'ir waa bowaa qof soo booqday wax ama zawr xagga jamceedana zaa'iruun baa la yidhahda waa zaa'iruun kuwa wax soo booqday waxaa marka luqa ahaan macnaheedu yahay qasadkaah cid lasoo booqanayo oo looga jeedana dee curfi ahaan ciddan lasoo ziyaartay in la sharfo oo la maamuuso oo la weheshado laakiin marka laga hadlayo ziyaaratu lqabuur waxaa weeyaan waa qasadkeedu qasduhaa waa liajli asalaami cala alamwaat waadducaa'i lahum dadkan dhintay ee xabaalaha ku jira muslimiinta ah in lasoo salaamo oo loo soo duceeyo taa ayaa la yidhaahdaa ziyaaro ziyaaratu lqubuur ama ziyaaratu lmaqaabir waana shay cibaado ah oo nebiyu llaahi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu aleyh lagaga dayanayo oo qofkan soo booqanayaana ajar buu leeyahay cidda lasoo booqanayaana way intifaacsanaysaa ciddii soo booqatay oo salaanta iyo ducada ay u ducaysay ayaa yani maxaan ku dhahay intifaacsanaysaa majmuucu lfataawa mujalladka toddobiyo labaatanaad baa masaa'ilkan aada sheekhu uga hadlay ka afar iyo labaatanaadna waxuu ka taataabtay ziyaaradaasi markaa xukunkeedu muxuu yahay in lasoo booqdo xabaalaha oo la tago xukunkooda sharcigi muxuu yahay aqwaal baa ku jirta laakiin waxaa u xoog badan in la yidhahdo waa sunne waa mustaxab qowlka jamaahiir culamaa ay qabaan inkastoo qaarkood ba ijmaac ay soo naqlinayaan sida imaam nawowi uu leeyahay ama alaxkaamu faاtafaqat nusuusu الshaaficiy wاlasxaabi cala anahu yustaxabu lilrijaali ziyaaraة اlqabuuri wa huwa qwl اlculamaa qowl اlculamaa'i kaafatan naqa alcabdariyu fiihi ijmaacu lmuslimiin wuxuu leeyay imaamu nawowi marka uu xukunkeeda ka hadlayay waxaa la isku waafaqay buu yidhi imaamu shaafici odhahaha ama weedhaha laga soo guuriyey iyo asxaabu shaafici in ragga ay ziyaarada u tahay xabaal ay soo ziyaartaan shay sunno ah waana qowlka jumhuurulculamaa ay qabaan cabdari ninka la yidhahdana waa ijmaac buu soo guurinaya inay sunno tahay xabaala in lasoo booqdo oo sidaynu sheegi doonno loo soo booqdo waxaa u daliila xadiidka burayda ibnu xusayb radia allahu canhu oo uu leeyahay qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam nahaytukum can ziyaarati qabuuri fazuuruuha waxaan idinka reebay xabaalaha inaad soo ziyaarataan oo soo booqataan ee hadda soo booqda ayuu rasulku yihi salawaatu اllahi wasalaamu calayh oo markii horea loo diiday oo rasuulku u diiday markii bilowga diinta markaa muslimiintu diinta ay soo gelayeen oo shareecadu ay soo degaysay bilowgeedii hore waa laga reebay sababta looga reebayna waynu yar taaban doonaa riwaayad kale waxaa ku timi faman araada an yazuura qabran falyazurhu walaa taquluu hujran xadiidkaa muslim baa wariyay raqamka sagaal boqol todobiyo todobaatan qofka doonaya inuu xabaal soo booqdo ha soo booqdo laakiin hadal xun ha ku hadlina hadal xun oo aan loo baahnayn ha ku hadlina xadiidka abi saciid alkhudri baa u daliila oo rasuulku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi innii nahaytukum can ziyaarati اlqubuuri waxaan idinka reebay yani maxaanku idhahdaa xabaalaha soo ziyaarashadooda idinka reebay fazuuruuha fainahaa fiiha cibratan walaa taquluu maa yuskhidu rabba yani soo booqda waxaa idinku sugan cibro hana odhanina wax ilaahay cadhogelinaya xadiidkaa xaakim iyo axmed baa wariyey sheekhu albani axkaam uljanaa-is ayuu ku keenay wuxuu leeyahy waa alaa shardi saxiix calaa shardi muslim markii hore maxaa loo nahiyey oo loo reebay waa saddan lidariica waddadii shirkiga iyo gaalnimada waddadeedii baa la xidhayaa oo dadkii caqiidoodii markay soo degaysay islaamnimadu iyo tawxiidku soo degayey ee waxaa rabaa qalbigooda in laga gooyo xabaalihii ay ku dheganaayeen iyo xabaalaha weynayntooda iyo caabuditaanka ay caabudayeen wakhtigii hore waxaasoo dhan baa la ilowsiinaya oo laleeya ka go-a horta ha tegina xagga ah rabbigood baa markaa lagu xidhay markii dambe qalbigoodii iimaanka ku sugnaaday oo ay caqiidadii fahmeen oo diinta macaalimteedii ay shuhrowday oo muuqatay markaas baa haddaba liasbaabin layidhi usoo booqda saasa imaamu nawowi oo kitaabkiisa majmuuc mujalladka shanaad saddex boqol iyo toban buu ku leeyahay wa kaana annahyu awala liqurbi cahdihi min aljaahiliya diidmadii hore oo loo diiday waxay ahayd inay markaa ku cusbaayeen jaahiliyadii iyo ay ku dhowaayeen dee gaalnimo oy markaa weli waxyaabihii xumaa ay ku dhex jireen ay sii xusuusan yihiin farubbama kaanuu yatakalamuuna bikalaami aljaahiliyati albaatil waxaa dhici karta inay markaa ku hadlaan waxyaabihii ee jaahiliga aha ee baatilka ay ku hadlaan falama istaqarat qawaacid اlislaam watamahadat axkaamuhu waاshtaharat macaalimuhu ubiixa lahum الziyaaraةu waxtaata salى اllahu عalيه wasalam walaa taquluu hujran markii ay qawaaciddii islaamku ay sugnaatay oo axkaamtii ay goglantay shareecada islaamku oo macaalimtiisi iyo tilmaamihii ay muuqdeen markaasaa waxaa loo baneeyey oo waxba aan isku darsamaynin ayaa loo ogolaaday marka xabaal inay soo booqdaan isla marka haddana waxa weeye dadaal gaar ayaa rasuulku u yeero iyadoo laga sii digaya weliba walaa taquluu hujran hadal xun ha ku hadlina ayaa rasuulku yihi salawatu ullahi wasalaamu calayh waxyaabaha u daliilka ah booqashadaas inay sunno tahay xadiidka abi hurayra zaara nabiyu sala allahu calayh wasalam qabra ummihi فبكى وأبكى من حوله فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي fazuuruu اlqubuura fainaha tudakiru اlmowt rasuulku wuxuu yidhi waxaan soo booqday qabrigii hooyaday markaasuu rasuulku waa ooyey ciddii ag joogtayna waa waa ka oohisiiyey wuxuu idhi waxaan rabbigay waxaan idin ka weydiistay inuu ii ogolaado inaan dembi dhaaf ilaahay u weydiiyo markaasaa lay diiday ile gaalnibay ku dhibatay hooyadii waa lay diiday waxaan idan weydiistay qabrigeeda inaan soo booqdo waa lay ogolaaday ee fazuuru اlqubuura fainahaa tudakiru اlmowt xabaalaad soo booqda geerida idin xusuusinaysaa buu rasuulku yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh oo halka aimadu waxay ka qaadanaya xitaa xabaalaha gaalada waa la dutay karaa iyadoo aan markaa dee la salaamayna loona ducaynaynin laakiin kuwax qaadashada iyo geerida kuxuusashadeeda waa laga qaadanaya waayo rasuulkii waa loo fasaxay hooyadii oo gaalnimo ku dhimatay inuu soo booqdo waxaa laisweydiin karaa haddaba maxaa looga jeedaa hadafku muxuu yahay xabaalaha loo soo ziyaaranaya ibnulqayim raximah llahu tacaala kitaabkiisa la yidhaahdo iqaahat lahfaan mujaladka koowaad safxadda boqol sideed iyo siddeetan ayuu ku ururiyay saddex qodob ayaa danta ama hadafka xabaalaha loo soo booqanaya ay yihiin ta koowaad waxa weeyaan waa aakhiro oo lagu xusuusto iyo waana qaadasho zuuru lqubuur qubuura fa innahaa tudakiru alaakhira xabaalaha soo booqda waxay idin xusuusinayaan aakhiro oo qofku markuu tago degaankaa dadkii adduunka ku noola ay degeen oo magaalooyinka magaalooyin kalea garab socda magaalooyin kale degan yahay ee ummaddu degan tahay magaalooyin kale oo aakhiro oo maaragtay caalam kale ah caalamulbarzakh ayaa garab socda waa xabaalaha markaad meesha soo eegto waad ku waana qaadanaysaa oo aakhiraad xusuusanaysaa taasi waa qodobka koowaad ee looga dan leeyahay tan labaad waxaa weeyaan alixsaanu ila almayit qofkan meydka dhintay in loo xasaanfaro oo la anfaco salaantaa la salaamayo iyo ducada loo ducaynayo iyo dembi dhaafka ilaahay loo weydiinayo oo weliba arrintaasi khaas waxay ku tahay qofkii muslimka ahaa markaa ducadaasu intifaacsanaya meel wax loo doonto maa xabaaluhu waa meel wax la geeyo oo loo duceeyo oo qofka qabriga ku jira ee dembigii camalkiisa dhammaaday ilaahay loo baryo in ilaahay subxaana wa tacaala uu yani maarata dembigiisa dhaafo caaisha waxay leedahay radi allahu canha kaana rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam kulamaa kaana laylatuha min rasuuli اllahi salى اllahu عalيه wasalam yakruju min aakhiri اleyl ila اlbaqiic waxay tidhi habeen kasta oo rasuulku aniga ila joogo habeenkayga ay tahay habeenka niskiisa dambe ayuu wakhtigiisa dambe ee saxarka ah ayuu bixi jira oo xabaalaha baqiic ee markaa madiine ku yaalla oo saxaabadii ku aasan yihiin ayuu aadi jiray rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh qaadiciyaad wuxuu leeyay markaa habeen walbadaa waxaa looga jeedaa waa fii aakhiri cumrihi wakhtigii dambe xilligii dambe ee geeridiisu ay soo dhowaatay baa loo jeedaa ay hadalka ay leedahay habeen kastoo ila joogo habeennimada wakhtiga dhiska dambe ayuu meesha aadi jiray xabaalaha aadi jiray marka wuxuu odhan jiray rasuulku assalaamu calaykum daara qowmin mu'miniin waataakum maa tuucaduuna gadan mu'ajaluuna wainaa in shaء allahu bikum laaxiquuna allahuma اغfir liahli baqiici اlgarqad wuxuu odhan jiray salaantaa u salaami jir daara qowmi muminiin dadka muminiinta yaa ahla daara qowmi muminiin muminiinta halkan deganow waxaa idin yimi maa tuucaduuna wixii laydin yaboo ahay baa idin yimi hadan ay inahu yajii'ukum hadan ee laydinku lahaa barru idiin imanaya waa idin yimi mu'ajaluuna antum mu'ajaluuna kuwa dib loo dhigay oo ilaa maalintii dee loogu talagalay ay dhintaan baad ahaateen annaguna waydin soo haleelaynaa allaahuma akfir liahli ahli baqiica algarqad baqiic garqad waa geed ku yaalla baqii garqad loogu baashay qoladaa reer baqiic ilaaha u naxariiso dembigooda u dhaaf ayaa rasuulku salawaatu ullahi wasalamu caleyh ku duceeyey marka taasi waa ixsaan loo samafalayo qofka dhintay oo loo ducaynayo hadafka saddexaad ama ujeeddada saddexaad waxaa weeyaan ixsaanu الzaa'iri ilaa nafsihi biitibaaci sunna qofkan soo booqanaya ee xabaalaha tegaya ayaa isagoo naftiisa wanaag u samaynaya oo sunnihii rasuulka ayuu ku dayanaya salawaatu ullahi wasalaamu calayh iyo wuxuu sameeyey rasuulku taasi marka waxay keenaysaa inuu naftiisa hagaajiyey hadyigii rasuulka markuu raacay oo wuxuu rasuulku sameeyey uu sameeyey waxay noqonaysaa naftiisa inuu anfacay oo ku dayashada rasuulka ayaa waxaa laga helaya ajir laga helaya haddaynu u nimaadno sifada ay leedahay ziyaadada sharciga ah masalada koowaad waxa weeyaan muxuu odhanayaa qofku markuu yimaado xabaala u yimaado fuqahado dhan waxay isku khila- isku waafaqsan yihiin in la salaamayo dadka xabaalaha ku jira oo loo ducaynayo waa itifaaq khilaaf arrintaasi ma laha xadiidka bureyda ibn xusayb radia allahu canhu qaala kaana rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam yucallimuhum إida kharajuu ilى اlmaqaabiri فكان قائلهم يقول السلام على أهل الديار وفي رواية السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية في صحيح مسلم حديث كسوية ورسولك وامد برا صحابة مركي بحان حوالا قبريان وبرد شري وحي أورانيان والدعاء markaasaa midkood wuxuu odhan jiray assalaamu calaa ahli diyaar ahli diyaar daartan dadka ehelka u ahadow sala nabadgelya korkiina ha ahaato ama assalaamu calaykum ahla diyaar nabadgelya korkiina ha ahaato ahla diyaar yaa ahla diyaar daartan waa degaankan baa loo jeeda illa waa degaan meel baa la degan yahay degaankanow halkan dadka deganow ehelka u ahaw nabadgelya korkiina ha ahaato ee min almu'miniina waalmuslimiina ka mid ah wainaa in shaa allahu bikum laaxiquun annaguna haddii ilaaha yidhaahdo waan idin soo haleelaynaa as'alu allaha lana walakum alcaafiya ilaahay waxaan naftayada iyo naftiinaba u weydiinaynaa caafiya waa alkhalaasu min almakaarih wixii waxa dhibay oo dhan inaan ka fakanno annana aan ka fakanno idina aad ka fakataan baan ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiisanaynaa saas odhanaya caaisha waxay leedahay xadiis dheer oo saxiix muslim ku sugan في kitaaب الجناaز oo جibrيل uu markaa rasuulka ku leeyahay إنa رabka yأmurka أn تأتي أهل البقيع فتsتغفir لaه yaعnي rabbigaa wuxuu ku farayaa rasuulkii allow inaad reer baقيic u tagto صaxaabadii baقيic ku aasnayd oo dembi dhaaf ilahay weydiistid baa lagu faraya waa markaas rasuulku dee hawshan bilaabay markaase caiشha waxay tihi waxaan ku idhi seebaa maxaan odhanayaa rasuulka ilaahayow quulii assalaamu calaa ahli اdiyaar min almu'miniina wاlmuslimiin wayarxamu اllahu اlmustaqdimiina mina wاlmustakhiriin wainaa in shaء allahu bikum laaxiquun caynkaa dhabay tiri caynkaa dhabay ku yihi rasuulku caaisha yacni salaamtaas baad salaamaysaa yarxamu اllahu اlmustaqdimiin ilaahay ha u naxariisto kuwii horreeyey oo mina inaga naga mid ah yacni geeri ku horreeyey oo hore u dhintay ilahay u naxariisto waalmustaakhiriina yacni kuwa dambeeyo geeridoodu dambaysana allah u naxariisto wainaa in shaa allahu bikum laaxiquun haddii ilaahay idmo annaguna waa idin soo haleeli doonaa caynkaa dhib xadiidka cabdillahi bni cabbaas isna macnahaasoo kale macno ula wuu sheegay oo mara rasuulu llahi sala allahu alay waslam biqubuuri lmadiina xabaali madiina ayaa rasuulku soo maray markaasaa wuxu uhi yakfir اllahu lana walakum annaga iyo idinkaba ilaahay noo dambi dhaafo antum salafuna wanaxnu biاlahar idinkuna kuwii naga horreeyey baa ti noo hormaray baa tihiin annaguna raadkiinaanu haynaa tirmadi baa wariyay xadiidka waana xadiid saxiixa marka taas ducadaas buu rasuulku baray salaan iyo duco loo duceeyo lana salaamo qur-aan ma loo akriyaya marka meesha la tago oo koob iyo toban qulhuwalle oo laisku soo dardaro iyo yaasiin iyo ma loo akriyaya arrintaas waa maya wax asal ah oo rasuulka ka sugan salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ma jirto hadday arrintaa khayr inoogu jiro oo ay bannaan tahayna waxaa samayn lahaa nebiyu llaahi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wuxuuna bariha bari lahaa saxaabadii rasuulka ayuu bari lahaa oo wixii khayrahoo dhan rasuulku saxaabada uu baray uuna u sheegay intii loo sheegayna waa intaynu hadda sheegnay waa ducadaas iyo salaan la salaamayo caaisho og tihiin oo ka mid ahayd haweenkiisa weliba tu ugu jeclaa ayaa rasuulka weydiisay maxaan idhaahdaa haddaan xabaalaha tago waxba kagama bakayin rasuulku waxba dib uma dhiganin wuxuu u sheegay inay salaanto oo u ducayso qur-aan akhri ma odhanin haddii qur-aan in meeshaa laga akhriyaa ay bannaan tahay oo khayr ku jirana rasuulku caaisha ayuu bari lahaa waxay leedahen usuuliyiintu taakhiiru lbayaani can waqti alxaaja laa yajuus yacni shayga caddayntiisa in dib looga dhigo waqtigii loo baahnaa ma bannaana taakhiiru lbayaani can waqti alcamal wuquucuhu cinda almujiizi maa xasal wakiila maraqdu marka haddii dib in loo dhiga ma markaas hawsh taagan tahay oo loo baahan yahay in lagu camal falo dib u dhig wax leeyahay ma bannaan rasulku waxba dib uma dhigan waa u sheegay salaan iyo duca ayuu sheegay rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxaa kaloo laga qaadanaya daliilka aan ku tusinaya inaanay bannaanayn qur'aan in loo akhrinayo waxaabaan intaad dul tagta qur'anka dul akhrinayso laa tajcaluu buyuutakum maqaabira ina الshayطaana yanfiru min albeyti aladi tuqra'u fiihi suuraة اlbaqara fii saxix muslim buu kusoo yihi rasuulku wuxuu uhi guryihiinna ha ka dhigina xabaalo waayo shayطaanku wuxuu ka cararaa yanfiru wa fii riwaayati اkhraa yafiru wuxuu ka cararaa shayطaanku guriga lagu akriyo suuraة اlbaqara shayطaanku waa ka cararaa marka xadiidku wuxuu ku shabahay guryihii xabaaluu ku shabahay gurigaan qur-aanka laga akhriyayn xabaaluu ku shabahay waayo xabaalaha qur-aan laguma akriyo xabaalaha qur-aan laguma akriyo marka wuxuu leeyahay guryihiina xabaalaha ka dhigina ilaa xabaalaha qur-aan laguma akriye ee qur-aan guryaha ku akriyayo oo suuratulbaqaro oo kale iyo shaydaanka weliba sii cararaye suuratulbaqarana ku akriya xadiidkaana fii saxiix muslim raqamka todoba boqol iyo todobiyo tobaatan buu ku sugan yahay marka waxa weeyaan duco iyo salaan qofkii soo booqday xabaalaha ma yuu istaagayaa oo isagoo taagan buu salaamayaa kadibna waa u ducaynayaa mise khiyaar wuxuu u leeyahay inuu fadhiisto oo fadhi markaa ku salaamo oo ku duceeyo mise waxa weeyaan labaduba waa bannaan yihiin khilaaf baa ku jira laakiin qowlka raajixa waxa weeya sida afdalka ahi waa inuu qofku isagoo taagan uu salaamo taagni uu ku salaamo taagnina uu ku duceeyo meeshu meel lasii fadhiyayo oo aad maaragtay hawl ku taalla maaha waa salaan iyo duco waa kooban tahay marka taagni waad ku dhamaysanaysaa oo xadiidka caaisha ee fi saxiix muslim ku sugan xadiidkii dheeraa waxaa ka mid ah uma inطalaqtu calaa ifrihi habeen buu baxay kadibna raadigisaan qadan daba galay xataa jaaa albaqiic ilaa uu xabaali baqiic ku yila yimi meeshii baqiic loodhan jiray faqaama faataala alqiyaam waa istaagay rasuulku istaaggiina wuu dheereeyey uma rafaca yadayhi alaaa maraat gacmihiisa ayuu kor u taagay saddex jeer marka taasi waxay kutusinaysaa taagnina waa ku salaamay taagnina waa ku duceeyey rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayh arrintaana waxaa laga soo guuriyey rag fara badanoo salafkii ah raggii saxaabada iyo taabiciintii arrintaa inay sameeyeen taagni iyo istaag ay ku salaameen oo ku duceeyeen sida majmuuc imaam nawowi kitabkiisa majmuca ku tilmaamay waxaa bannaan rafculyadaynka marka loo ducaynayo xabaalada ku aasan in gacmaha kor loo taago way bannaan tahay xadiida caaisha xadiidkan hadda soo marray iyo xadiida caaisha kharaja rasuulu lahi sal lla alay sl data laylatin fa arsaltu bariirata fii fii irihi litandura ayna dahab habeen buu rasuulku baxay markaas waxaan ka daba diray bay tidhi gabadhii addoontayda bariire la odhan jiray ay ayaan ka daba diray litandura ayna dahaba say u egta xaggee buu aaday markaase waxay tidhi fasalaka naxwa baqiica algarqad fawaqafa fii adna albaqiic xabaali baqiic buu tegey markaasuu meesha u sokaysu istaagay uma rafaca yaday gacmuu koru taagay uma insarafa waa soo gadoomay dabeetana markuu meesha tegay salaamay u duceey buu soo noqday farajacat ilaya bariiratu bariira igu soo noqotay fa akhbaratnii way ii sheegtay wixii dhacay falamaa asbaxtu sa'altuhu markii waagu baryay baan rasuulka waraysto o weydiiyey faqultu waxaan ku uhi yaa rasuula allah ayna kharajta alleyla xalay xaggee baad u baxday qaala bucitu liahli baqiic liusallia insarafa waa soo gadoomay dabeetana markuu meesha tegay salaamay u duceey buu soo noqday farajacat ilaya bariiratu bariira igu soo noqotay fa akhbaratnii way ii sheegtay wixii dhacay falamaa asbaxtu xadiid caaisha kharaja rasuulu lahi sal lla ly sl data laylatin faarsaltu bariirata fii fii irihi litandura ayna dahab habeen buu rasuulku baxay markaasa waxaan ka daba diray bay tidhi gabadhii addoontayda barire la odhan jiray ayo ayaan ka daba diray litandura ayna dahaba say u egta xaggee buu aaday markaasa waxay tidhi fasalaka naxwa baqiica algarqad fawaqafa fii adna albaqiic xabaali baqiic buu tegey markaasuu meesha u sokaysu istaagay uma rafaca yaday gacmuu koru taagay uma insarafa waa soo gadumay dabeetana markuu meesha tegay salaama u duceey buu soo noqday farajacat ilaya bariiratu bariira igu soo noqotay faahbaratnii way ii sheegtay wixii dhacay falamaa asbaxtu sa'altuhu markii waagu baryay baan rasuulka waraysto weydiiyey faqultu waxaan ku uhi yaa rasuula allah ayna kharajta alleyla xalay xaggee baad u baxday qaala bucitu liahli baqiic liusallia calayhim ahli baqiic baa lay diray si aan markaa ugu duceeyo xadiidkaana muwaطa maalik iyo axmed inta way wariyeen sanadkiisna waa xasan waxay leeyihin culimadu marka haddii qofku markaa uu ducaysanayo oo isagu uu ducaysanayo waxa weeyaan ducada inuu la jeesto qiblada saasaa shaekhulislaam fii qaacati atawasul walwasiila uu ku sheegay wuxuuna leeyahay a'imadoo dhan ba caynkaa isku qaafsan wa madhab ala'imati alarbaca malik iyo abi xaniifa washaafici waaxmed wagayrihi min a'imati alislaam ana arajula ayaa markaa la isku waafaqsanya waayo ducadu waa cibaado dee kan markaa xabaasha baryi maysid ama rasuulka ahaado ama xabaasha qofkaad soo boqonaysaba ad isaga baryi maysid marka waa inaad ka jeesataa haddaad ugu ducaysanayso oo xagga aad qiblada u jeesataa waayo ducadu waa cibaado wa qaala rabbakum udcuunii astajib lakum baa ilahi yidhi subxaanahu wa tacaala cibaadadana waxaa loola jeestaa qiblada ayaa loola jeestaa ducaduna xagga qibladaa loola jeesanaya markuuse soo booqdo xabaasha ninka zaa'irka ahi waa inuu xagga xabaasha u jeegtaa markuu salaamayo saasa qowlka jumhuur alcilmi ay qabaan waa inuu eegaa sida xadiidka ibn cabbaas mara rasuulu llahi sala alla alay slam biqubuuri اlmadiina faaqbala calayhim biwajhi wejigu la soo qaabilay waayo dee aduu qofkaad ka hor imanaysa o kale dee waad salaamaysaa dhabarka intaa ujeesa salaamaysid qofka xabaasha ku jira ixtiraamu kaa mutaa waa inaad soo jeesanaysa assalaamu calaykum ya ala diyaar qowm muslimiin antum saalifuun wanaxnu bikum laaxiquun gafar allahu lana walakum adoo kusoo jeedaad salaamaysa taasi waa waa qaabka aad u salaamayso haddaynu u nimaadno dumarku ma soo booqanayaan iyaguna ragga haddaynu marka hore soo sheegnay dumarku xukunkaa ma ku jiraan mise waa mada khilaaf baa ku jira laakiin sida raajixa ah dumarkuna booqashada xabaalaha raggay kuula mid yihiin waayo waxaa laga qaadanaya cumuumka xadiidka rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu aleyh fazuuru lqubuur xabaalaha soo ziyaarta marka amarkaa waxaa soo hoosgelaya dumarkuna way ku hoos jiraan oo nahyigii markii hore la yidhi kuntu nahaytukum can ziyaarati alqubuur waxaan idinka nahyo oo idinka reebay xabaala inaad soo booqataan rag iyo dumarkuba nahyigaasi waa ku dhacayey sidaa darteed baa marka la leeyahay la amrayana waxa weeye amarku labadaba waa ku dhacaya waxaana arrintaa xoojinaysa xadiidka intiisa kale oo faa'iidaynaya in rag iyo dumarba arrintu ay isku mid ay tahay wanahaytukum can luxuumi aladaaci fawqa alaain faamsikuu maa badaa lakum wanahaytukum can اnnabiidi ila fii siqaa'in fashribuu fi lasqiya kulliha walaa tashribuu muskira waxaan kaloo idinka reebay hilibka udxiyada ciid ciidaladxa aad qalataan saddex maalmood wax ka badan inaad haysataan baan idinka reebay hadda intaa doontaan haysta oo markaana dad baahi baa jirto dad yimi iyo waxaa cilladu ay hayd waxaan idinka reebay inaad ku miirataan yani weel gaara oo weelasha ka mida baa la diiday addubaa walxantabi waa kii xadiisu ay tilmaameen ee markaa ku miirta wixii aan muskir ahayn oo dhan wixii laydin weelasha laydin doono ku miirta oo yani sharaabi ku samaysta marka arrimahan xadiidka xagga dambe lagu sheegayna rag iyo dumarba waa ka dhexeeya rag iyo dumarba waa ka dhexeeya sidaas darteed waxa weeyaan cumuumka marka naskan fazuuruu rag iyo dumarba waa la sheegaya midda kale dumarka naftoodu waxay la wadaagsadaan ragga cillada loogu jideeyey dadku inay xabaalaha tagaan oo fa innahaa turiqu اlqalba wa tudmicu اlcayna wa tudakiru اlaakhira baa xadiidka xaakima uu sanad xasana ku keenay oo ah qalbigaa ku jilcaya ishuna way ku ooyeysaa aakhirana waad ku xusuusanaysaa intaaba dumarkuna waa u baahan yahin rag iyo dumarba waa loo baahan yahay midda kale waxaa daliil u ah in dumarkuna ay soo booqanayaan rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu aleyh waa u ruqseeyey xadiidka cabdillahi bni abi mulayka oo caaisha waxay tidhi aqbalat daata yawmin min almaqaabir cabdillahi bni mulayka wuxuu leeyahay caaisha waxay ka timi maalin maalmaa ka mid a xabaalaha faqultu laha ya uma almu'miniin min ayna aqbalti xaggee baad ka timi qaalat min qabri cabdiraxmaan bni abi bakrin xabaasha cabdiraxman bni abi bakr baan ka yimi faqultu laha alaysa kaana rasuulu llahi sala allahu alay wasalam nahaa can ziyaarati alqubuur miyaan rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh xabaalaha booqashadooda miyaanu riibin qaalat nacam uma amara biziyaaratiha kadib markuu hore waa reebay laakiin markii dambe ayuu ogolaaday xaakim iyo kayrkii way wariyeen sheikhu albani kitaabkiisa axkaam uljanaa'iz waa saxiix buu leeyahy xadiidkaasina marka inay soo booqatay oo ka timi ayaa muuqanaysa waxaa kaloo u daliila xadiidka saxiix muslim ku sugan oo dee rasuulka ay weydiinaysa inu soo marray haddaan xabaalaha tago maxaan ku odhanaya ku salaamaya oo rasuulku ku lahaa quulii assalaamu calaa ahli اdiyaar min almu'miniina wاlmuslimiin wayarxamu اllahu اlmustaqdimiina mina wاlmustaahiriin wainaa in sha allahu bikum laaxiquun waxaa kaloo daliil u ah iqraarka rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu aleyh uu qiray haweenaydii markuu ku arkay xabaalaha dul taagnayd ee ka dulbarooranaysay mara nabiyu sal lla ly slam bimra'atin tabkii cinda qabrin xabaal bay ka dulooweysay markaasaa rasuulku wuxuu ku yidhi ittaqi llaah wasbiri ilaahay ka cabsoo sabir markaa rasuulku dee oohintan iyo baroortan iyo niyaaxadan oo dee sharcigu oggolayn buu ka reebay laakiin ma odhanin meeshan ha ku soo noqonin oo xabaalaha laguma ogolay ha soo booqan taana lama odhanin xaafid ibn xajar wuxu ley marka waxa weeyaan jumhuurta caynkaasay qabaan in dumarkuna ay soo booqanayaan laakiin waxay ku qaydan yihiin inaanay ziyaarashada badin iyagu inaanay badin waayo hadiyo goor dumarku way iska qalbi jilicsan yihiin inay iska baroortaan ama tabaruj iyo ay la yimaadaan ama mukhaalafa sharciya yaa laga yaaba inay timaado arrintaana waxaa laga qaadanaya xadiidka rasuulku leeyahy salawaatu ullahi wasalaamu calayhi lacana allahu zuwaaraat اlqubuur yacni alla subxaanaه wa tacaala ha nacdalo dumarka yani alla subxaanaه wa tacaala ha nacdalo dumarka ziyaarada badiya zuwaaraat waxa weeye waa siiqat mubaalaga waa kuwa booqashada badinaya marka hadday booqashada kuwa badinaya la diidan yahay laakiin ay soo booqdaan ciidiidi mayso kaasina takfiir buu ku tusinaya marka xabaalaha la tago ee qofka soo booqanayana waxaa kaloo isna hadyigii rasuulka ka mida qofku kabaha hadduu xabaalaha dhex marayo inuu kabaha iska bixiyo intuu xabaalaha ku dhex socdo waxa weeyaan xabaalaha dhexdooda uu ku dhex socdo inuu iska bixiyo kaana xadiid baa ku sugan oo nin saxaabada ka mida uu warinayo ou leeyahay rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu aleyh wuxuu arkay nin xabaalaha dhex socda fa qaala yaa saaxiba sibtiyayni alqi sibtiyayka waa kaba nooc uu gashanaa ninka kabaha noocaasa gashanow iska bixi kabaha markaasuu ninkii xaggaba eegay mise waa rasuulkii markaasuu kabii iska bixiyey halkiiba ku galay marka asxaabu sunan baa xadidkaa wariyay waana xadid saxiixa xaafid ibn xajar wuxuu leeyahay xadiidkaa waxaa laga qaadanaya calaa karaahati اlmashi biاnnicaal inay karaaha tahay qofku inuu kabaha ku dhex socdo xabaalaha weliba arrintaa imaam axmed raxmat ullaahi calayhi sida abi daawuud fii masaa'ilii uu ku keenaya wuxuu leeyahay ra'aytu axmed ibnu xambal idaa tabaca aljanaazata faqaruba min almaqaabir khalacan calayh hadduu xabaalaha raaco axmed ibnu xambal yacni xabaalaha qabto oo janaazada u raaco markau xabaalaha soo gaadho ayuu kabaha la bixi jiray isagoo ku dhaqmaya xadiidka oo markaa uu dhex maraya xabaalahana kabihiisa gacanta ayuu ku wadan jiray kabaha la dhex maray qaarkood waxay leeyihiin nooca kabahaas haragga iyo harag maaragtay lo yaxbay ka sabaysnaa dhogor yaxbay lahaayeen waxay sheeg sheegeen laakiin arrintaas wuxuu leeyahay ibnu xaafid ibn xajar waa jumuud ibnu xasm ahaahiri ayaa fikr fikirkaa qaba arrintaas sax maaha waa cumuum kaba o dhan baa loo jeeda waxaa marka isaguna isweydiin leh waxyaabaha ziyaarada bidcada ah waxaa ka mid ah u safarka loo safro ma loo safri karaa xabaalo booqashadood magaalo kale ku yaala ama meel baxsan oo meel ka baxsan magaalooyinkaba baabuur ma loo raaci karaa amase ma loo lugayn karaa safar xabaalo soo booqashadii oo laleeyahy waa awliye iyo maarata kuwa gaar oo calama saartay oo iyagu markaa meel loo aado arrintaas shareecadu maxay ka qabtaa arrintaasi qowlka saxiixa ee ahlucilmiga muxaqiqiintu ay tilmaameen arrintaasi xaaraan weeyaan ama xabaalahan biya ha ahaadeen ama xabaalaha awliya ha ahaadeen ama kayrkooda ha ahaadeen arrintaas ma banaano aimada xanafiyadana ka mida sida imaamu dahlawi waliyullaahi dahlawi kitaabkiisa la xujat ullahi albaaliga ayuu masalada kaga hadlay imaam malik waa qabaa iyo akaru asxaabihi bacdu aimati shaafici sida juwayni oo kale waa xaaraan buu fatwooday imaamu juwayni abulmacaali cabdimalik imaam alxaramayn oo waktigiisii ahaa shaaficiyada sheekeedii ahaa riwaaya can cinda alxanaabila oo kubaar muxaqiqiinka ibnu uqayl ibnu caqiil iyo ibnu taymiya ibnu qayim ibnu cabdilhaadi raggaasoo dhan a'imat alxanaabila ah waxay leeyihiin waa xaaraan in loo safro maxaan ku dhaha xabaalo meel ku aasan iyadoo looga jeedo booqasho oo soo ziyaarayna arrintaas wax bannaan maha waxaa u daliila axaadiida rasuulka salawaatu ullahi wasalamu aleyh ka sugan min xadiidi abi hurayra ou rasuulku yihi laa tushadu الrixaalu إila إilى ثalaaثaةi masaajid almasjid الxaraam wamasjid الrasuul wاlmasjid الأqصى yani rarka looma xidho iyo kooraha rixaalku waa shayga geela iyo waa kooraha la saaray waa la saaray lagu rar ayaa la yihahda macnaha waxaa loo jeeda looma safro safar loo xidho looma safro saddexdaa masaajid mooyaane safar cibaadaa saddexdaa masaajid baa loo aadaa oo masjid alxaraam oo maka ku yaala masjidka rasuulka oo madiine ku yaala masjid alaqsa oo yani bayt almaqdis ku yaala saddexdaa un baa loo safri karaa cibaado oo loo xidhan karaa waxaa u daliila xadiidka abu busr alkhafaari wuxuu la kulmay abaa hurayra oo ka yimi oo yimi markaasuu yidhi min ayna aqbalta war xaggee baad ka timi qaala aqbaltu min atuur jabalutuur xaggaasaan ka yimi sallaytu fiihi halkaasaan kusoo tukaday buuli fa qaala amaa innii law adraktuka haddaan kula kulmi lahaa intaanaan tegin lam tadhab maa tagteen buuli innii samictu rasuula allahi sala allahu alay wasalam rasuulka waxaan ka maqlay yaquulu isagoo leh laa tushaddu alrixaalu ilaa ilaa halaaثati masaajid yacani looma xidho safar saddexdaa masjid mooyaane meel cibaado masaajid hebel baan kusoo tukanaya qabri hebel baan soo soo maaragtay booqanaya xawaal hebel baan soo xaadxaadhaya gaadhigaan sii raacaya xabaan u socdaa xaraan weeye arrintaas saasuu leeyahy saxaabigaas abu busra alkhifaari xadiidkaa nasay baa wariyey waana xadii saxiixa oo haddii la yidhaahdo arrintaasi waxay khaas ku tahay masaajidda oo xadiidku masaajidda ayuu tilmaamay laakiin meelaha mashaahidda xabaalaha iyo qubadaha iyo meelaha laga dhisay ee xadiidku kama hadlo xadiidkaana waa jira odhanaya laa yanbagii lilmudiyi an tushadda rixaaluhu ilaa masjidin tubtagaa bihi sala fiihi salaa masaajid in loo xidho salaad lagu gudanaya maaha maxaa lagu jawaabaya waxa le horta xadiidkan isaga riwaayatan waa daciifa oo waxaa la keliyoobay cabdilxamiid ibn bahraam can shaar ibn xawshab waa daciif xadiidkaas daliilkuna arrintaa khilaafkeeduu sheegay oo xadiidka busr alkhafaari iyo laa tushaddu arixaal ilaa ilaa halaaثati masaajid saxaabadii waxay u fahmeen safar oo dhan safar cibaado safar tacliim iyo xoolo doonasho iyo adduunka shaqaysiga kaa laga hadli maayo safar cibaado salaad iyo cibaado wixii ku saabsan iyo ziyaarasho ile booqashada xabaala soo booqanaya waa cibaade waxay u fahmeen saxaabadu inaanay bannaanayn in loo xidho waayo abu hurayra waa ta lagu caariday oo le xadiidkaan ogeyn haddaad xadiidkaa ogaan lahayd arrintaa kumaa talabsateen taasi waa mid waxaa kaloo daliil ah oo inaan safarkaasi bannaanayn haddii la diiday horta guryaha masaajida in la aado oo masaajida la qabto cibaado loo aado fadli aad u fara badan baa ku yimi fadliga masaajida aaditaankooda oo haddii la yidhi saddexdaa masaajid mooyaane masaajid lagu cibaadaysto safar looma xidhxidhan karo maxaad umanaysa xabaalan xaggay markaa joogaan masaajid looma xidhxidhan karo saddexdaa masjid mooyaane haddii lagu yidhi xaggee baa marka xabaalo warkooda yaallaa waa min baabi awla inaan iyagana la ogolayn taasina waa midda labaad ta saddexaad waxaa weeyaan safarka xabaalo la aado ama qabrigii rasuulka ha ahaado ama qabri dad kaloo saalixiina ha ahaado arrintaas waa arrin bidcaa waayo salafkii kama sugnaanin saxaabadii may samaynin taabiciintii may samaynin amar ilaahay kuma sugna rasuulku ma amrin qofkii arrintaa la yimaadaana waa mukhaalifun liلsunnati walijmac sunnaha iyo ijmacu khilaafsan yahay rasuulkuna wuxuu uhi man axdaa fii amrina haada maa laysa fiihi fahuwa raddun qofka soo cusboonaysiiya arrinkan diinta aanu ku sugannahay xilligii rasuulku joogay iyo saxaabadu wakhtigaa waxay diin ka dhiganayeen qofka aan waxa khilaafsan la yimaada fahuwa raddun ay marduudun calaa saaxibihi saaxiibkiisa arrintaa lagu celinayo markaa saxaabadii rasuulku waxaanay samaynin la samayn maayo bidcaa la yidhahdaa safar loo safro xabaalo ama ambiye ha ahaadeen ama saalixiin ha ahaadeen oo lasoo barakaysto waa min caadaati aljaahiliya caadaadka ay samayn jireen dadkii jaahiligaha weeyaan oo waaniyiinta ay samayn jireen waana wasiilo waddo waxay u tahay shirkiga walidaalika baa arrintaa waxaa loo xarimay saddan lidariica si waddadii shirkiga loo awdo oo tawxiidka aan loo dhaawicin oo qofku ilaahigii uu caabudayay aanu meel uga dhicin arrintaa waa la iska hortaagay waa la mamnuucay walidalika waliyullaahi daalawi kitaabkiisa xujat llahi albaaliga waa sheekh muxadid oo faqiiha oo xanafi ayuu ahaa wuxuu leeyahay hindina waa aha kaana ahluuljaahiliya yaqsuduuna mawaadica mucadama bizacmihim yazuuruunaha wayatabarakuuna biha waxay ahayn dadkii ahlujaahiliyadii meelo iyagu weyneeyaan say u arkayaan bay soo booqan jireen oo barakaysan jireen wa fiihi min altaxriifi walfasaadi maa laa yakfa waxaa ku jira markaa fasaad iyo inxiraaf waxaan qarsoonayn fasada nabiyu sal alla alay slam fasaad arrintaa rasuulku waa awday oo wax kasta oo keeni kara maxaan ku dhahda weynayn ilaahay keyrkii la weyneeyo oo tacdiim oo maxaan ku dhahay shirki wadaw ah rasuulku salawaatu ullahi wasalamu aleyh waa xidhan ragga markaa odhanaya way bannaan tahay arrintaasi oo in safar loo aado xabaalo oo gawaari loo rarto oo xoolo loo kaxeeyo arrintay cuskanayaan maxay tahay waxay deliishanayaen axaadiis mawduucaad ah ama daciifaad ah oo xabaalaha iyo qubadaha dhisan baa mashaahid la yidhahdaa booqashada xabaalaha iyo xawaalada ee meelaha qubada ay ka dhiseen kuwa mutaakhiriinta baa ruqseeyey walam yanquluu dalika arrintaana kamay suu soo guurin can axadin min ala'ima a'immadii imaamu shaafic iyo malik iyo axmed iyo abu xaniifa nina lagama hayo kayrkoo toona wala xtajuu bixujatin sharciya wax xujo oo sharciya oo daliilah oy cuskadeenna ma jiro waxa badan ay soo deliishanayaan qolyahan suufiyadu waa hadalka uu qoray taqyudiina subki kitaabkiisa shifaa siqaam fi ziyaarati khayr alanaam kitaabkaas ayuu ninkaas sheekho faqiih madhabta shaaficiyada ka mid qaadi buu ahaa laakiin masaladan buu aad ugu bariiqday oo waxa weeyaan axaadiis daciifa ah oo mawduucaad ah ayuu wuxuu isku dayayaa markaa inuu tasxiixiyo oo maxu baarbaado si markaa uu leeyahay qabriga waa lasoo ziyaaran karaa rasuulka iyo qabuuraha waxa weeyaan macnaan kule waa loo safri karaa ziyaarasho la yskuma hayo oo booqashadu xabaalaha magaalo kasta xabaalaheeda waad soo booqanaysa oo markaad madiine aadayso qabuuraha looma socdo qabriga rasuulka uma socotide masjidka rasuulka ayaad soo ziyaaranaysaa oo loo xidhxidhanaya oo rasuulku markaa dee yidhi hala yimaado markaad masaajidka tagtana waad ku khasbantahay qabriga rasuulka inaad soo salaanti oo soo ziyaarata laakiin waxaa laga hadlayaa u xidhxidhasho qabri aad u xidhxidhato keligii arrintaasbu marka wuxuu isku dayayaa inuu marka axaadiis daciifo ah oo mawduucaad ah inuu maxaan ku dhahdaa qiilu sameeyo laakiin si aada waxa u radiyo meel xun kaga soo hadhay alxaafid ibn cabdilhaadi kitaabkiisa le asaalim lmanki fi raddi calaa subki kitaabkaasu si fiican wax allaale wuxuu axaadiis sheegay ee uu leeyahay waa waa wax loo daliishan karo rasuulkaa yidhi shaanshaan buu ka tuuray iyo wixii a'immadu ka yidhaahdeen cilmigula xadiidka yaqaanaa buu soo guuriyey kitaabkaas loo baahayay marka inay taalibulcilmigu si fiican ugu dib u noodaan haddaynu tusaaleyal ka soo qaadano waxaa ka mid ah waxyaabaay daliishanayaan man zaara qabrii wajabat lahu shafaacatii qofka qabrigayga soo ziyaartaa shafaacadaydii baa u waajibtay oo akhrajahu daara qudni uu soo saaray walcuqayli fi ducafaa alcuqayli fi ducafaa alkabiir buu ku keenay mujaladka afraad safxada boqol iyo tobantan xadiidkaasi waa xadiid daciifa qaarkoodna waa mawduuc bay yidhahdeen waxaa ku jira riwaayadiisa waa riwaayatu muusa ibnu hilaal ninka la yidhaahdo cuqayl wuxuu leeyay walaa yasixu xadiiuhu walaa yutaa walaa yutaabacu calayh ibnu cabdilhaadi wuxuu yidhi markuu xadiidkaas soo qaaday kitaabkiisaas aanu sheegaynay haadaa amhalu xadiidin dakaruuhu waxay sheegeen waa xadiidka ugu filroon ka ugu roon weeye waxay deliishadeen oo ka dhiganayaan safarka ay meelaha u socdaan ay daliil ka dhiganayaan kaasaa ugu roon buu yidhi wa huwa maca haada gayru صaxiixin walaa haabitin صaxiixna maaha wax suganna maaha bal huwa xadiiثu munkar cinda a'immati hada الshaأn ragga cilmiga xadiidka yaqaana agtooda xadiidkaasi waa munkar sakhaawi ayaa daciifiyey kitaabkiisa almaqaasid اlxasana ضعفه البيهقي وليه بيهقي بقى ضعيفية حديثك كشف الخفاء كشف الخفاء العجلوني ايات ما محيز يكون ضعيف يعني الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير بهو كان مركب عيد حديث كاس وحص وان معها قروا موضوع ما بين موضوع وضعف ودحية وعي كانوا دليشدين من جاء زائرا لا يعلم له حاجة إلا زيارتي كان حقا علي أن أكون شفيعا له يوم القيامة وطبراني سنة في الكبير كسو صاري قفك إصاب بوغضا وأن لوغن وحدنا وكلو زيارة موياني waxaa xaq korkayga ahaaday inaan u shafeeco maalinta qiyaame waxa weeyaan haythami wuxuu leeyahy waxaa ku jira salamata ibnu salim aljuhani ayaa ku jira imaam maxaan ku dhahdaa xaafid ibn xajar wuxuu leeyahay waa daciif kitaabkiisa taqriib ku keenay ibnu cabdilhaadina wuxuu yidhi hada alxadiidu awalan horta laysa fiihi dikru ziyaarat alqabr qabri booqashada horta kuma sugna waa qodob ziyaaro xuskeedna kuma sugna markuu rasuulku dhinto kadib lasoo ziyaarto laakiin waxaa la jira intaas waa xadiidun daciifu lisnaad munkaru lmatni laa yasluxu alixtijaaju bihi walaa yajuuzu alictimaadu calaa milihi waa xadiid sanadkiisu daciif yahay oo munkar ah oon la xujaysan karaynin oon la ictimaadi karaynin kitaabkiisa asaarim lmanki safxadda sagaal iyo afartan buu ku keenaya waxaa ka mid a axaadiid ay daliishadeen man xaja فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي قفك سو حجيا او قبري سو بوغد markaan dhinta kadib qofkaas wuxuu ka dhigay mid noloshadii kusoo ziyaartay oo kale daaraqudni baa soo saaray bayhaqi baa shucab limaan ku keenay ibnu xajar waa daciif buu leeyahy fi talkhiis alxabiir waliba wuxuu leeyahy laba dariiq buu ku yimi oo wahaadaani طariiqaani ضaciifaani labadaa dariiq ee xadiidku yimi waa daciif bayruuti fi asna almataalib wuxuu ku leeyahay waxaa ku jira xafs lqaari oo daciif alxadiid oo ninkaas waliba been lagu tuuro yani kadaab buu ahaa ama beenawaas baa la yidhi oo sheekhu islam ibn taymiya wuxuu leeyahay mujalladka toddobiyo labaatanaad fataawada safxadda laba boqol toddobiyo toban wa huwa macruufun xadiidku sheegaya min xadiidi xafs ibni sulaymaan alqaari waqad ittafaqa ahlu lcilmi bilxadiid ragga ahlucilmiga ah ee xadiidka yaqaana calaa acni fi xadiidi xafs hada ninkaa qaariga ee xafs ibnu sulaymaan la yidhaahdo xadiidkiisu waa daciif baa lagu ijma isku waafaqsan yahay ahlu xadiidku isku waafaqsan yahay wuxuu leey ibn cabdilhaadi markuu xadiidkaa ka hadlaya xadiidu munkar lmatni saaqit lisnaad matnigiisu waa munkar sanadkiisuna waa saaqit aad buu ugu dheeraaday takhriijkiisa sheekhu albani wuxuu leeyahay raqabka toddobiyo afartan daciifada mujalladka koowaad boqol iyo labaatan xadiidu mawduuc wey xadiidkaasina oo waxay leeyihin marka haddii axaadiidtaas bay sugayaan oo leyin way sugan yihiinoo rasuulkii baa lasa haddii laysoo boqdo waxaasaa la helayaa xabaali kale iyagun baa looga qiyaas qaadanaya kuwaasi asal ahaanba dee ma saxmane maxaad wax kale la aadi waxaa ka mid a xadiidkay keenayaan man xaja albayta walam yazurnii faqad jafaani qofka beytkii soo beytka soo ajiye usoo xajiya beytka ilaahay oona soo ziyaaran qofkaasi way gooyi way gooyi sakaawi wuxuu leeyay fi maqaasid alxasana laa yasixu ma ansixin xadiidkaasi ibn jawzi wuxuu leeyay fi lmawduucaat mawduuc weeye xadiidkaasi sheekhu islam ibn taymiya wuxuu lam yarwi axadu min alculamaa fi kutub alfilqi walxadiidi laa muxtajan bihi walaa muctadidan bihi xadiidka ahlu cilmiga wax wariyay lama hayaba fiqi kutubta fiqiga laguma hayo kutubta xadiidkana laguma hayo cid xujaysatay iyo cid yani kaalmaysatay oo maaragtay ictidaar xitaa ma geli karo leeyahy waxaa keenay abu axmed ibn cadiy kitaabkiisa ducafaa buu ku keenay oo liyubayina dacfahu si uu dacfigiisa u caddeeyo ayuu isaguna kitaabu ducafaa ku keenay fataawada majalka todobiyo labaatanaad safadda laba boqol iyo toban buu ku sheegay marka xadiidkaasna waa mawduuc calaa rasuuli illahi sal alla alay slam saas waa lagu been abuurtay rasuulka macnihiisuna wuxuu khilaafsan yahay ijmaaca waayo goyn rasuulka la gooyaa kabaa'irta waaweyn ayay imanaysaa ama kufri iyo nifaaq booqasho lasoo booqdaana biitifaaqi almuslimiin inay waajib ahayn baa la isku waafaqsan yahay markaasee u dhici kartaa booqashadii aan waajib ahayn iyo goyn oo ah haddii qofku rasuulka gooyo u gaaloobaya ama nifaaq ama maxaan ku dhahay kabiire ay tahay see bay u kulmi karaan see u suura geli kartaa shay sunna in la yaha haddaadan la iman mustaxaba qofku leedi meesha joogay ah markaa taasina waxa wax isqabanaya maaha ibnu cabdilhaadi wuxuu leeyahay hada alxadiidu munkaru jiddan laa asla lahu bal huwa min almakduubaat walmawduucaat ayuu ka mid yahay sheekhu albani xadidka wuxuu uhi mawduucun daciifada ayuu ku keenay raqamka shan iyo afartan mujalad koowaad safxadda boqol sagaal iyo toban axaadiidta haddii la isku soo xooriyo ee ay yidhaahdaan waxay faa'iideynaysaa oo laga qaadanaya in loo safri karo xabaalaha in loo safri karo wuxuu fataawada sheekhu keenay wa kullu xadiiin yurwaa fii ziyaarati qabri الnabiyi salى اllahu alيه wasalam xadiid kasta oo laga wariyey in rasuulku kaga hadlay xabaari qabrigiisa inay soo ziyaarto fainahu ضaciifu bal mawduucu waa xadiid ضaciifa ama mawduuco lagu been abuurtay ee rasuulku ma odhanin walam yarwi ahlu الصixaaxi والsunani واlmasaaniid kamusnadi axmed وagayrihi min dalika shayئa ahlu صixaax bukhaari iyo muslim iyo raggeedu iyo sunanta abu daawud tirmidi nasay ibn maaja iyo masaaniidda ka musnad axmed dayaalasi wixii kale dhammaantood laguma hayo waxaasba axaadiidta ay leeyihiin waxaa weeyaan qabriga rasuulka ziyaarashadeesa ka hadlaysa laguma hayo kutubta bal ibn cabdilhaadi wuxuu leeyahy markuu kitaabka uu radinayo taajudi taqiyudiin subki uu leeyahay wuxuu uhi wajamiicu alaxaadiid alatii dakaraha dhammaan axaadiidta uu ku sheegay subki kitaabkiisa fi hada albaab wa zacama annaha bidcata cashara uu ku tilmaamay toddobiyo toban dhowr iyo toban inay tahay laysa fiiha xadiiثun صaxiix xadiid صaxiix kuma sugna bal kuluhaa ضaciifaة waahiya waa xadiid ضaciif waahiya waqad balaغa الضacfu bibacضiha إilaa an xakama عalayhi الأئmaة الxufaadu biاlwadci waxay gaadheen buu ku leeyahay xadiidka qaar badan oo ka midihii inay a'immadu ku tilmaameen wadci wax la dejiyo ragdhigeen oo been abuurada inay tahay ayuu tilmaamay waxaa kaloo jira aahaar ay iyana deliishanayaan oo aahaar yani maxaan kule saxaabada ay xaggeeda ka deliishanayaan oo leeyihiin maalan bilaal ibnu rabax oo kale mu'adinkii rasuulka ayaa shaam intuu ka soo safray madiine yimi liziyaarati qabri rasuuli llahi sal alla alay slam suu qabriga rasuulka usoo ziyaarto safarkaa dheer buu soo galay ibnu cabdilhaadi wuxuu leeyahay aharun gariibun munkar wa isnaadu majhuulun wa fiihi inqiaac ahartaasna waa munkar waxaa ku sugan sanadkiisa majhuul baa ku sugan inqiaacna waa ku sugan yahay marka waxa wey aartaan isada saxiix maaha waxaa kaloo ka mid ah waxyaaba ay daliishadeen aarta saxaabada xaggeeda walamaa qadima cumar bn khaaab ila shaam qaala likacbi اlaxbaar hal laka an tasiira maciya almadiina watazuura qabra الnabiyi sala اllahu alay slam wtatamataca biziyaarati qaala nacam ya amiira almu'miniin ana afcalu dalika qaala marka wuxuu leeyahay cumar baa shaam marku ka yimi wuxuu ku yidhi ninkale kacab alaxbaar may raacaysa adoon mayla soo booqanaysaa madiina saynu qabrigii rasuulka usoo siyeerno oo maaragtay halkaa u aadno haa wi amiir almu'miniin wuxuu leeyahy marka ibn cabdilhaadi hada min alakaadiib walmawduucaat calaa cumar bn khaaab waxyaabaha lagu been abuurtay bay ka mid tahay arrintaas cumar bn khaaab radi allahu canhu wa futuuxu shaami kadibun kaiirun futuuxu shaam furashadii shaam la furtay warar fara badan oo maaragtay lagu been abuurtay baa jiro u baahan iska hubin asaarib اlmanki fi raddi calى subki safxadda laba boqol toddobiy afartan bu hadalkaan ku keenay marka axaadiid wax ka sugan rasuulka ma jiro in loo safri karo ziyaaro xabaa la soo ziyaarto waayo ma jirtaa marka haddaba wakti mucayana maalmo mucayana oo sunna oo hadyigii rasuulka in lasoo booqdo xabaalaha yani ay sugan tahay ma jirtaa a'immada qaar baa waxay leeyihiin maalinta jumcaha ah in lasoo booqdo ayaa fiican iyagoo daliishanaya man zaara qabra waalidayhi aw axadihimaa fi kuli jumcati maratan gufira lahu wakutiba baaran ibn abi dunya makaari qaab uu keenay xadiidkaas waxaa weeyaan waa mawduuc waa waa waxa la been abuurtay weeyaan qofka waalidkiisa soo ziyaarta labadiisa waalid ama maaragtay midkii maalin kastoo jumcaha waa loo dambi dhaafaado qof baari ayaa markaa lagu qoraa kaasay deliisha horta xadiisku waa mawduuc mar hadduu mawduuc yahay waxaa mawduuc ka dhigay oo rag badan aimada ka hadlo tabraani iyo ciraaqi iyo axmed ibnu xambali iyo ibn xajar iyo albani daciifada yuu ku keenay marka waxa weeyaan sida raajixa waxba maalin mucayano jumca iyo ciid iyo maalin gaaroo la taga xabaala ma jirto qofku markii ilaahay waafajiyo unbuu si mashruuca yuusan ka soo fiirinaya marka waxaan bannaanayn oo ziyaaraadka bidcada ah ama maaragtay booqashada bidciga ah waxay noqonaysaa in loo safro xabaalihii waa qodob ziyaarada markaa mamnuucadee bidciga ahi waa laba noocoo midna waxay noqonaysaa bidco oo waa xaaraan oo qofkaas waa dembiile midna waa shirki oo diinta uu kaga baxaya iyadoo ku dha labada usi kala baxaysa ziyaarada bidcadii waxa weeyaan qofku inuu xabaalihii aado isagoo markaa ujeeda xabaalaha inuu kusoo ducaysto meesha agtooda oo is yidhaahdo xabaalaha meeshaas xabaalahaas way fiican yihiinoo awliyaa meesha ku aasan waa barakaysan tahay marka ilahay halkaa kusoo bari iyaga hadda la bari maayo gow halkaas ayaa lagu soo baraya taasi waa bidcu ama uu yidhaahdo meeshaasaan kusoo tukanaynaa habaa in meeshaa lagu soo tukada khayr baa ku jira arrintaasi waa munkar wax rasuulka ka sugan maaha kitaabka qur-aanka iyo sunnaha midna laguma hayo bal waxa weeyaan qasadka ambiyada xabaalooda haddii loo qasto oo marka in meeshaa lagu soo ducaysto oo sa lagu soo tukado xabaalahooda taas baaba xaaraan ah oo rasuulku wuxu uhi salawaatu ullahi wasalaamu aleyh ishtadda gadab ullahi calaa qawmin ittakhaduu qubuura anbiyaai masaajid waxaa cadhada ilaahay ku daraatay qowm yani maaragtay xabaali ambiyada ka yeeshay meel lagu tukado lagu cibaadaysto qaatala allahu lyahuuda wاnnasaara ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid yani nacdashii ilahay hafuushay yahuud iyo nasaara xabaali ambiyada iyo masaajid ka dhigteen oo macnaha meel ay ku cibaadaystaan oo ku tukadaan xabaashii agteeda ayay ku cibaadaysanayaan wa xadiid kale ana man kaana qablakum kaanuu yatakhiduuna alqubuura masaajid alaa falaa tattakhiduu alqubuura masaajid fainii anhaakum can dalik dadkii idinka horreeyey ha ka yeelanina xabaalaha masaajid ha ka dhiganina arrintaa waa idinka reebaya marka mawlaxya oo laga ag dhisay iyo qubadii oo laga dul dhisay iyo waxaas waa munkar aan sharca islaamka ogolayn waxaa ka mid ah ziyaarada bidcada ah in la tago oo la yidhaha qur'aan lagu soo akriyo xabaalaha oo xabaashi inta ladul tago xalaqa la wareejiyo oo la yidhaha yaarsinka wareejiya ama qulwalle koob iyo toban qulwalle wareejiya arrintaasi waa bidcaday ka mid tahay waayo rasuulkuna ma samayn abubakar ma samayn cumar ma samayn saxaabadii may samayn salafu saalix lagama hayo markaa khayrku wuxuu ku jiraa waxay kuwaas sameeyeen wakhayru lumuuri asaalifaatu cala alhudaa wa sharu umuuri almuxdathaatu albadaa'icu khayr oo dhan wixii salafku sameeyen waxaanay samaynin waa wax dadkan dambe la yimaadeen waxaa kama jiraan man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa raddun qofka sameeya camal aan kaayaga ahayn oo sharciga ku sugnayn waxa weeye waa raddun buu rasuulku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh ziyaarada marka waxaa jira nooc shirki ah oo diinta ilaahay lagaga baxayo qofka xabaasha u aadaya inuu wax ka helo oo baryo oo wax weydiisto oo istiqaaso iyo gargaar dalab dalab u tago haweenaydii baa dhali weyday oo carruur laguma hayo weli hebelow adigaan maanta ku haysta madad yaa jiilaan yakifnaa yaqawt madad yaa jiilaan axbaal bayaan la aadin xataa haddii saa loogu dhawaaqo waa shirki diinta ilahi baa laga bannaanka wey khuruuj caanimilla waayo istiqaaha ilaahay unbaa iskale ilaahay keligiibaa arrimaha noocaasu kaa la weydiistaa waxaan makhluuq awood u lahayn haddaad qabriga qofka joogo weydiisato ama midna walba weydiisto waxaanu awooda carruur isii maxaan ku dib ku roob noo soo shub ama qabriga hadduu tagto waxa isii aad barido arrintaas waxa weeye shirki istiqaasada ilaahay baa la weydiistaa qur-aanku wuxuu sheegay ilaahay unbaa dadku ay baryayeen id tastakiisuuna rabbakum faاstajaaba lakum annii mumidkum waa ka alla yihi subxana wa tacala rasuulka markii loo yimi salawaatu ullahi wasalaamu calayh oo saxaabadu ay aada u cawdeen oo maxaan ku dhahdaa abaarta iyo dhibaatada haysata iyo mashaakilka taagan allahuma aina allahuma aina allahuma aina ilahi u gargaar weydiistay taas waa mid hadduu xoolo kaxeeyo oo xabaalaha dulgeeyo oo uu u jeedo inuu u qalo isaga neefkan u qalo oo ugu dhawaado isaga kufri waa shirki khuruuj can islaam diintii buu ka baxay waayo xoolaho la gawraco oo cibaado loola jeediyo weynan ilaah baa iska leh gawraca ilaahay baa lagu weyneeyaa qul ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabbi alalamin markaad gawracayso yowm ciid aad qalayso ilah bay nagu cadeedaysa cibaado wey qala baa la yidhi oo xoolaha qala maalinta hadiga iyo wixii caynkaas kala waa addoonsay lagu addoonsay lacana allahu man dabaxa ligayri اllah baa rasul wey salawatu llahi waslam adaan hafuusho qofka ilaahay waxaanay wax u gawraca marka waxa weeyaan xoolahoo la geeyo lagu gawraco iyadoo la rabo in loogu dhawaado oo ninkan wax lagaga hela qabriga ku jira lagu baryo wax kastaba ha ahaadee waxay noqonaysaa arrintaasi shirki diinta ilahay lagaga baxay laakiin haddii uu u kaxeeyo inuu maxaanku dhaha meeshaa ku qalo oo yani maaragtay ay sahay iyo wax ka dhigtaan oo wax ku cunaan oo meeshana ziyaara soo booqdo waxa uu jeedo taasina waa xaaraan laakiin diintii baanu ka bixine waa mubtadic oo xaaraan buu ku dhacay shay xaaraan aanu siin wuxuu yidhi imaam nawowi waama aldabxu waalcaqru cinda alqabri boqnogoyn iyo gawrac qabriga dusa wax lagu gawracaa famadmuumun arrintaas waa arrin xuno aan bannaanayn xadiidka rasuulkuna wuxuu ahaa laa caqra fi lislaam boqonogoyn waasay samayn jireen jaahiligii oo maarata dibi ama neef ari ah ay ama neef geela ay xabaash ku dul gawraci jireen marka waxa weeyaan taana jaahiliyadii bay samayn jireen arrintaana waxa weya rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu aleyh ma jirta buuri marka waxa weeye arrimaha noocaasa haddii looga qastayo qabriga loola jeedo oo qofkan ku aasan loola jeedo waa shirki iyo khuruuj can iddiin buu noqonayaa nas'al allah subxaanahu wa tacaala an yajcalana min aladiina yastamicuuna alqawla fayatabicuuna axsanah subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk waxaa la yidhaahdo xuska oo sanadkii baa mar xoolaha loo qalo maydka arrintaas ma bannaana wax la yidhaahdo xus qofka loo qalayo dhintay ama soomaalidu waxay yidhahdaan waalidka waa la iska jeediyaa hadday xitaa maaragtay bahla iyo arkaan masaagale xeerada muskeeda joogtay iyo odayga baana soo booqday waa in markaa neef la qalaa lagu wajahaa waxa la iska oday la laaluushaya meesha ma joogo qofkaas dhimay akhuru jiraa meeshan bahal iyo xayawaan baa meesha maraya marka iyo maa in la yidhaahdo maxaan ku waa maalintiisii oo waa in la gawracaa waa dhowta ay ka dhalinayaan weliba odhanayaan waxaa weeye dee waa inkaar baa in haysato oo waalidiintii iyo wixii baa dee markaa la gabay arrimahaasoo dhan arrin bannaan maaha waa munkar lama qali karo waa bidca arrintaas in loo ooyo diintu maxay ka qabtaa oohintu waa laba nooc oohinna shay maxaan ku dhaha qofku uu isagu awood u leeyahay maaha oo waa ilmo oo indhaha ka timaada oohin baa la yidhahdaa midna baroor baa la yidhahdaa waa wixii cod wata marka haddii qofku dee ilmihii ka dhintay ama waalid ka dhintay ilma ka timaado wax dhibaataa male waayo rasuulku salawatu ullahi wasalaamu calayhi wiilkiisa ibraahim markuu dhintay waxa weeye ilin baa ka timi markaasay rasulku saxaabadu yidhahdeen rasuulka ilahi maxay tahay arrintu ina alcayna latadmac wa ina alqalba layaxzun walaa naquulu ilaa maa yurdi rabb ish way ilmaynaysaa qalbiguna waa murugoonaya waxaan alla raali gelinayn waxaanayna odhan mayno laakiin baroorta way waxa la diidan yahay baanayay hoognayay taa niyaaxa la yahda waa munkar jaahiliyadiina waaba iskula dardaarmi jireenoo ninku naagta intuu la ballamo ayaa wuxuu odhan jiray wuxuu ku odhan jiray waxaad samaysaa iisoo maaragtay iisoo isoo ammaan oo caynkaasuu ahaa caynkan buu ahaa geesi buu ahaa seetan ahay idaa midtu fanciinii bima ana ahlu washaqi ljayba yabnata macbadi waxaan ehelka waa igu soo ammaan nin caynkaas nin geesi nin deeqsi caynkan buu ahaa baanay jabnay agge waxa marka waxa weeye waa jaahiliyadii arrintaasi markaa ma banaana iyo maaragtay marya jeexjeex iyo maaratay qayle iyo waxaas ma banaana afka waa in la haystaa niyaaxadu niyaaxa la markaa ma banaana sharca islaamka kabaa in la bixiyo oo xabaala lala dhex maro rasuulka dee ku amray maxaa ka xikmadda maxay tahay maxaad afar ragcadood tukanaysaa duurka xikmadda maxay tahay qabrigiisa waa la salaamaya salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxaa la odhanayaana dee waa waa la salaamaya rasuulka rasuulka salawatu ullahi salligii allahuma salli calayka ya si salaata salaada maxaan ku dhahdaa tixiyaadka oo kale ayaad ku salaamaysaa salliga caadiga ee tixiyaad ku jira ad ku salaamaysaa haddaad ku ziyaadiso oo ku darto ashhadu annaka ballagta arisaala wa addayta alamana wa nasaxta alumma taasna culamada qaar